kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isnaay toddobaadkii baadahan oo kale ayaad dhegaysataan barnaamijka ka oo aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan inta uu socdana toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa munaasabad lagu dhiirigelinayay arday dhammaysatay kuliyadda caafimaadka iyo luuqadaha oo ka dhacday degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe balse inta aan u gudgelin barnaamijka aan ku daahfurano fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka macadka asal weston ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu dhiirigelinayo ku dhowaad lix iyo labaatan arday oo baratay kuliyadda caafimaadka iyo luuqadaha munaasabadda ayaana waxaa kasoo qaybgalay arday macalimiin aqoon-yahano ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibinaysay macadka asal weston ayaa soo jeediyey khudbado ka turjumaya waxyaabihii ay barteen
lafaha aadamiga waxaa loo kala saaray afar qaybood oo kale ah bonis of the heat lafaha saab lafaha madaxa oo ka kooban labaatan iyo labo lafood lafaha bonis of the trunk lafaha saabka oo ka kooban konton iyo sideed lafood bonis of the upper lambis lafaha adimada sare oo ka kooban lixdan iyo afar lafood bonis of the lower lambis lafaha adimada hoose oo ka kooban lixdan iyo labo lafood farmacology similar factories of prescription qodobada ay ka samey yihiin prescriptionada kala duwan waxaa ka mid ah deed waqtiga waa in lagu qoraa waraqada warqada oo ah taariikhda bukaa la baaray identification of the patient caddeynta bukaa name of daraag magaca daawada dose of daraag garaamka daawada frequency of administration inta jeer ee daawada la qaadanayo labaatan iyo afarkii sacba root of administration meelaha daawada laga qaadanayo amount of drug tirada daawa la qaadanayo prescriber signature iyo saxiixa dhakhtarka excretion of drug xubnaha qashin saarka daawada waxaa ka mid ah kidneys oo ah keliyaha liver oo ah liver oo ah beerka sweet glandis oo ah qanjiro dhididka iyo spitin candhuufta tirin ilinta breast milk caanaha oo naaska an landis iyo sanbabada binishlin group daawadani waxa ay ka mid tahay antibioticska waana daawadii ugu horeysay antibiotic ah ee la soo saaray waxaana soo saaray alexander filimin waxa uuna soo saaray sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo labaatan sagaalkii nutrition iran macdanta birta waxa ay caawisaa samaysanka dhiigga gaar ahaan soo saaridda hemoglobin borotiin ku jira jir borotiinka ku jira unugyada cascas ee dhiigga ay qaada oksijiinta waxaa kaloo caawisaa samaysanka insaamiyada muhiimka ah kuwaasoo suurtageliya habsami u socodka shaqooyinka maskaxda murqaha iyo habka habsami iyo habka difaaca jirka uranalysis yuurinig saameyn sida loo ogaado qaar ka mid ah xanuunada jirka leelo waxaa la sameeyaa baaris kaadida ah kaadida waxaa loo baaraa saddex hab oo kale ah physical examination chemical examination iyo microscopical examination aaladda microscope waxay ku suurtagelinaysaa in aad kaadida ka baarto wax kuu tilmaami karo cudur waxyaabaha lagu ogaadana waxaa ka mid ah siilis oo unugyo kastis oo ah dhagaxyo crystals oo ah macdan organisms oo ah noole contaminated oo ah wasakh barstology sources of infection meelaha goryaanada laga- laga qaadi karo sources of infection meelaha goryaanada laga qaadi karo biyaha iyo cuntada wasakhaysan contaminated food and water hilibka aan la bislaynin raw or under cooked meat tisxiga housefly qof inuu kugu rido meel iyo inaad adigu isqabad siiso fara wasakh leh oo cunto out infection
huyuman anatomy waa qaab dhismeedka jirka aadamiga waxuuna ka kooban yahay sagaal habdhis oo kale ah skeletal system habdhiska qolfoofka respiratory system habdhiska neefsashada circulatory system habdhiska wareega dhiigga digestive system habdhiska dheefshiidka muscular system habdhiska murqaha nervous system habdhiska dareenwadka urinary system habdhiska kaadimareenka endocorum system habdhiska khanjirada reproductive system habdhiska taranka bowls of the heat lafahamada cabuutaan waxay ka kooban yihiin labaatan iyo lama lafood waxaan isku haya suujiris waxaa loo qeybiyaa lama qeybaad oo kale ah cranium bonus and face bonus how to write prescription waa habka daawada loo qoro waxaa jira hab loo qoro daawooyinka waxaa loo qeybiya afar nooc oo kale ah hospital prescription iyo patients waa habka bukaanjiifka loogu daaweeyo isbitaalka hospital prescription outpatients waa habka daaweynta bukaanka socodka isbitaalka prescription in general practice waa habka daaweynta guud ee dhakhaatiirta perfect prescription waa habka daaweynta gaarka ah nutrition maadada nafaqada waxay khusaysaa sida ay dadka ugu nool yihiin xaalad wanaagsan iyagoo isticmaalaya cunto waxaana soo hosgeli kara sida ay dadku cuntada ku helaan sida ay u habeeyaan u dhowraan u diyaariyaan u wadaagaan u cunaan iyo waxa ka dhaca jirka gudihiisa sida loo dheefshiido loo nuugo isla markaana u isticmaalo jirka sida ay taasi gacan ugu geysan lahayd caafimaadka wanaagsan urine analysis ee medical laboratory ama shaybar caafimaad waa meel la khalabeeyey looguna talagalay in lagu qaado saamiyadda laguna baaro si loo helo xog ku saabsan bukaanka looguna daaweeyo cudurka haya burtusuu burtusuu waa gooryaamada nuucaadku yaryar waana adag tahay isha in lagu arko isha caadiga ah waxayna ka samaysan yihiin hal uniki oo loo yaqaano armilso microorganisms waxyaabaha dadka loogu gargaaro boondi dhaawac himroj dhiigbax faragjar jabniin shoog argagax baanis gubasho asfakshiya neefqabad boosinin sumowid anfitis qaniinsho himroj dhiigbuxu waa marka nabar ama dhaawac uu kala gooyo dhuumaha dhiigga qaada ee loo yaqaano balaad fisalis types of hemorrhoid waxaa jira saddex nooc oo dhiigbaxa waxayna kala yihiin arter bleeding dhiiga halbowlaha venous bleeding dhiiga tiftaafaha venous bleeding dhiiga arooraha capillary bleeding dhiiga tiftaafaha anatomy face bones lafaha waa- lafaha weji waxay waxay ka kooban yihiin laf badan waxayna kala yihiin maxilla bone mandible bone psychomatic bone nasal bone frontal bone small bone palatine bone and height bone farmacology farmacology waa cilmi lagu barto waxtarka waxyeelada isticmaalka iyo qiyaasaha daawooyinka erey farmacology waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah farmaka oo ah daraagis iyo lojo oo istadi daraagis oo micnaheedu tahay daawo iyo lojo istadi oo micnaheedu tahay barasho farmacology waa waxay daawada jir ku samayso waxayna ku lug leedahay tayada iyo tirada farmacokinetics waa wuxuu jirku ku sameeyo daawada waxayna ku lug leedahay waxyaabahan soo socda drug interaction drug intosage drug intosage biological variation time course drug concentration
topic about education. First, my name is Hussein Mahmoud Hussein. All praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness. We seek refuge to Allah from the evil of, of ourselves. Allah guides none can misguide Him, and Allah and Allah guides none can misguide Him. I testify that there is no God but Allah without partner. Allah alone without partner, and, I- and I bear witness that our Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, himself and the saint of Allah. After that, I'm thanking all my dear teachers, especially, especially teacher Salah Ibrahim Muhammad and teacher Muhammad Ismail Bolo, those, those who are encouraging us to learn this language. So teachers are the one who builds a good nation. If I give some information about the school, Asal Institute of Language and Health is private owned school and it is located in Mahatay district, is bit special Ka'anka village, it is near Atsafa Moscow and it, it was started on 3 January in, tw- in 2015. The school offers many different language. The owners of this school are teacher Salah Ibrahim and teacher Muhammad Ismail Bolo.
hagaa qaybihii dhexe ee barnaamijka ah ayaan ku guda jirnaa markana qaar ka mid ah waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardaydii maamulka macadka ayaa een, maamulayaalkii iyo macallimiintii soo qabanqaabisay xafladdan aad u quruxda badan leh oo markaas la- oo ugu talagashay inay ku qalinjibiyaan dafcaddii labaad ee caafimaadka iyo luqadaha marka waxaan leeyahay aada umahadsan tihiin in dadaalka iyo juhdiga aad u gasheen iyo sida aad u soo saarteen ardaydan aad ugu quruxda badan leh taas waa idinkaga mahadcelinayaan mar labaad halkan waxaa ugu mahadcelinayaa in dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay inay ka qalinjibiso dafcooyinka een, daf- dafcada labaad oo halkan markaas un, xafladan loogu qabtay aadan ugu mahadcelinaya sida waqtigooda ay u geliyeen iyo markaas un, jaaniskooda dahabiga ah ay u geliyeen inay wax u bartaan wixii ay bartaan inay degmadooda wax ugu qabtaan aadan ayagana ugu mahadcelinayaa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha een, haweenka iyo iyo ragga ka soo qayb galay odayaasha iyo dhallinyarada ka soo wada qayb galay dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan halkan ugu mahadcelinayaa een, bahda ay markaas oo saxaafadda oo iyadana kaalin muhiim ah ka qaadatay arrinta noocaan ah waxaan leeyahay dhammaantiin waa wada mahadsantihiin een, aadaadna u mahadsantihiin waxaan aad ugu fa- waan dhammaantan ugu wada faraxsannahaa sida looga qalin jibinayo ama sida qalin jibinta iyo shahaada gudbinta ay uga socoto degmada mahadaay waxaan filayaa maalmahan ama sannadahan dambe reer mahadaay waxay soo fuuleen maslaxa waxbarashada maslaxa waxbarashadani waxay ugu horeysaa degmo meeshii ay ka hormari laheedeen ubad ubadka meeshaan ku qalin jibinayo waa ubadkii dhakhaatiirta noo noqon lahaa birito madaxweynaha noqon lahaa بريتو نقلها حلوانيد نقلها وزيرد نقلها مركا وحان لينهاي آدا ودداشين واردينتنا آدا اودا دلالين معلمينتنا آدا اودا دلالين مركا دلا- إن دلالك اي دلالين دمان ان اغم هدعلنايا معلمينت الدقمدة نوع كستبان نقطو si kastaba ha ku shaqeeyaano marxaladaha adag ay ku shaqaynayaan waxaan leeyahay macallimiinay waa ku mahadsan tihiin degmadiinaad wax u qabateen qof weliba oo wax yaqaanani inuu wuxuu yaqaano soo bandhigo annagana waa ku taageersannahaa qof kasta oo wax yaqaano waa inuu wuxuu uu yaqaano ummadda ugu faa'iideeyo annagana aan ku taageerno macallimiinta xilliga ay marowhayaan waa xilli adag marka waxaan ugu mahadcelinayaa xilliga adag ay u adkaysanayaan iyo sida ay u dadaalayaan iyo sida ay rabaan inay dadkooda mar kasta ay u qalinjibiyaan mar kastaba meediyaha waxaa ka muuqda reer mahadaya qalinjibiyo hayo reer mahadaya qalinjibiyo dhammaan marka dadka dibadaha joogana way ku farxayaan annaga dadka markaas oo waddanka gudihiisa joogana way ku farxayaan waxaan cagta saarnay waddadii horumarka ayaan cagta saarnay reer mahadayow waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad dhammaantiin aad uga qayb qaadateen waxbarashada waddada saxda ahna hadda aan cagta u saarnay meeshaas waayo meesha horumarka meel kaleenta ma jirto oo lagu kala hormaro qof kasta oo horumar gaartayna waxa ay ku horumartay siday wax ku baratay marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hooshiinana hor u sii wata buum buum buum aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan qalinjibinta Eh, ardayda caafimaadka iyo kuwa ka qalinjibinaya luqadda ingiriishka waan ka cudur daaranayaa xafladaha noocan oo kale inaan ka hadlo xoogoo aqoonteeda ma gaarsiisana oo hadalka ehel uma ihi waa laakiin intuu ilaahay iga karsiiyaan ka sheegayaa waxaan cabirayaa farxaddayda iyo saan ugu faraxsanahay in halkan joogo maanta Eh, degmada mahadaay waxyaabaha horumarinta u baahan waxaa kow ka ah caafimaadka Ee, aniga waxaan imaaday sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka bishii kow iyo tobanaad Ee, markaan imaaday ama shaqo bilaabay ka qayb dhaqaqnaa shaqo ka bilaabay isbitaalka mahaday waxaa geeriyooday hooyaday allah u naxariisto kadib waa laabtay waxaan ku soo laabtay degmada saddex iyo labaatankii bisha disembar labada kun saddex iyo labaatankii بريتو oo saddex iyo labaatan disembar ku mataqaana ku asteysan waa maalintii sanadka iyo goysa degmada aan joogo waxaan la shaqaynayay hay-adda i m c oo waxaan u ahaa dhakhtarka guud ee istaanka degmada mahadaay Ee, inta aan joogay isbitaalka wax badan oo aad iyo aad muhiim u ah bulshadaan oo qabsoomay bulshadana way ka marag kacday hawshii adag oo aan usoo dhabar adeegnay oo aan qabanay Ee, sanadka markuu ahaa labada kun afar labaatanka bishii afraad labaatankeedii hay-addii i m c oo aan la shaqaynaynay waxay nagu wargelisay hawshii degmada mahadaay ee ka waday inay siis mataqaana aysan sii wadi karin fankii iyo lacagihii ay ku bixinaysan uu ka dhammaaday Ee, maadaama aanay dhakhtarkii meesha ugu sareeya aan ahaa waxaan la fadhiistay dhallinyaradii la shaqaynaysay kadib waxaan ku dhahay hay-addii waxay na soo wargelisay inay baxday shaqadiina meesha ay ku eg tahay Ee, shaqadiina meesha ay ku eg tahay kadib dhallinyaradii waxay la qaateen inaan dhawr adeegno isbitaalkiina aan joogno ilaa iyo muddo sideed bilooda ah waxaan ka shaqaynayna isbitaalkii kadibna waxaan go'aansanay inaan bulshada u sii adeegno isbitaalkii waxaan keennay isbitaal u dhigma oo bixiya adeeg caafimaad oo dhammaystiran isbitaalada ku yaala magaalooyinka muqdisho iyo jowhar isbitaalka intaan qorshihiisa wadnay waxaan ku fikirnay inaan soo saarno aan tababarno arday baratay caafimaadka si ay qayb ugu noqdaan howlwaleedada mataqaanaa ka shaqeeya isbitaalka guud ee degmada mahadan waxaan ku dhex wadnay isbitaalkii intaan ku jirna howshiisa inaan soo saarno dhallinyaro firfircoon oo baranaysa ee, caafimaadka maantana waxaa qayb ka ah saaxiibkay ustaad maadey ardadan uu soo saaray ee hortiina fadhiisa Ee, ilaahay awooddiisa ee, bisha hadda ku dhex jirno toddoba tobankeedii waxaa xiriga laga jaray isbitaal loogu magac daray degmada mahadaay ee loo ee la yidhaahdo mahadaay general hospital isbitaalka waxaa diyaar kugu ah adeeg dhammaystiran oo caafimaad hadday ahaan lahayd saaladii taliinka hadday ahaan lahayd ee, dhalmadii ama mataqaanaa ee, hooyada umuleysay hadday ahaan lahayd raajadii hadday ahaan lahayd kombyuutar casri ah hadday ahaan lahayd daawo tayo leh iyo hadday ahaan lahayd shaybaar dhammaystiran oo casri ah ilaahay mahadiisa howshaas inay qabsoonto waxaa igala shaqeeyey dad firfircoon dhallinyaro ah aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Ee, halkaas waxay ahayd dulmaran ku sameynayay degmada maalintaan imaaday ilaa iyo hadda wixii aan ku soo kordhinay oo aan noo qabsoomay aniga iyo tiimkeyga Ee, waxaa la inoo soo laabto oo aan dardaaran siiyo dhallinyarada ka qalin jebisay caafimaadka caafimaadka waa waxa ugu daran ee laga shaqeeya maanta inaad barato cilmi ku saabsan quraanshada entomology waxaa ka muhiimsan inaad barato cilmi quseeya oo ku saabsan inaad barato bini'aadanka iyo sida loo daaweeyo cilmi ku saabsan bini'aadamkii sida loo- loo daaway inaad baratana waxaa ka muhiimsan oo aad iyo aad ugu fiican inaad barato cilmigii ilaahay ku dhaweynayo oo ilaahay kugu xirayo haddaad ilaahay ka cabsato oo ilaahay ku xirnaato cilmigii aad baratay wuu- cilmigii aad baratay buu barakoowaaya laakiin haddii alla ka cabsigaagu yar yahay cilmigii aad baratay waxaad tuuganimo ee kama dheefaysa oo maxaan xadaa halkee faa'iido fiican leh oo waxaan ka xadaa basay noqonaya cilmigaaga Ee, qodobka labaad aan rabno ka hadlo dardaarankaygu wuxuu yahay kii koowaad wuxuu ahaa inaan ku dadaashaan ku-xirnaanshaha allah subxaanahu watacaala si cilmiga ugu barkoobo qodobka labaad rabna ka hadlo waxay tahay cilmiga caafimaadka waxa ugu muhiimsan ee laga barto waxay tahay waxa loo yaqaano history taking qofka bukaanka ah ee ee ku soo qaabilay ee waqti ku soo geliyey inaad u samayso wareysi dhinac walba taabanayo haddaad si fiican u wareysato bukaankaas boqolkiiba sagaashan iyo shan daawada waa haysaa laakiin hadduu ku soo galo aad dhahdahay intee laga haya qarab qarab magacaa bax soco kadib waxaa wax dhibaato male marka eh, hadalkayga waxaan kusoo koowayaa aad iyo aad aan u faraxsanahay dadaalkuu sameeyey ustaad maadi aad iyo aad aan ku mahadnaqayaa dhallinyaradan kusoo birta caafimaadkan waxaan leeyahay soo dhowaada salaam een, ururka haweenka sidii aad soo qayb gasheen een, iskuulka ilmaha wax bartay maasha allah degmada mahaday waxbarashadeeda waxaan jeclnahay sidaan isi ka wanaagsan maasha allah waxaan rabnay ilmaha tiimka hadda soo baxay siday wax u barteen in ardayda kale ay ugu dayato haga qaybihii dambe ee barnaamijkaanu soo soo gaarnay markaana maamulaha macadka asal wiston ayaa ka hadlay taariikhda uu soo maray iskuulkan
barnaamijka kala duwan culimmada dhalinyarada eh, kameramaanada ardayda qalinjibiyayaasha eh, dufcadda koowaad ee qaybta luqadaha iyo dufcadda labaad ee qaybta caafimaadka dufcadihii hore ee ka aflaxay macadka asal wisdom dhammaan waa islaaman tihiin waxay inoo tahay maanta maalin aad noogu weyn dhammaan haddii aan nahay bulshooyinta degmada mahadaay guud ahaan iyo gaar ahaan bada asal wisdom waxaan rabaa wax yar inaan halkan ka soo jeediyo oo taariikhi ah taariikhina u ah iskuulka asal wisdom marka waxaan rabnaa dhammaan inaad wax yar dhegihiina noo amaanisaan waan soo koobi doonaa oo ma dheeree dooni haddii ilaa yidhaahdo Eh, waxaan rabaa inaan taariikh yar aan ku soo qaato iskuulka asal westdom iskuulka asal westdom waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa laba kun shan iyo tobankii ama waxaa la aasaasay saddexdii eh, maxaan ku idhaahdaa eh, sanadkii laba kun shan iyo tobankii bishii janawari iskuulka asal westdom wuxuu ahaa iskuul private ama gaar loo leeyahay milkiyadiisana ay leeyihiin macallimiinta hadda hortiina ka muuqato Een, waxaan rabnaa marka ardayda ee ka aflixayso is- ee dugsiga ama macadka asal westdom guud ahaan waxay ka kooban yihiin lix iyo labaatan arday oo isugu jira rag iyo dumar ama gabdho iyo wiilal kuwaasoo ka qalinjibinaya kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyadda luqadaha kuliyadda caafimaadka waxaa ka qalinjibinaya arday gaaraysa lix iyo toban arday oo kale ah koo iyo toban oo markaas un eh, ah een- een gab- to- koo iyo toban gabdhood iyo waxaa ka qalinjibinayo lix wiilal sidoo kale kuliyadda luqadaha waxaa ka qalinjibinaya ayagana toban arday oo kale ah lix gabdhood iyo afar wiilal waxaan leenahay ardaydaas guud ahaanba waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waa mahadsantihiin idinkuna intiina kale guud ahaan dhegaystayaal intaasaynu kusoo gabgabaynayaa barnaamijka waxbarashada ee aad ka dhagaysanayseen warbaahintiisna intuu socday barnaamijka waxaad ina socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhanka ay farsamadu injineer saki tan intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid caynkiisa sida ay nabadgelyo